asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu bulshooyinta koonfur galbood ku nool godob hanga beledkum baydhawe i jarjaroodii may badsan lanaa hamiin fayda kuligii luumeelkistoysi roogdaanba ha ka dhawaadee barnaamijkii kaana hamiin walbo ninku barateen niwna hawadaasi marina barnaamijka kulanka warsan markale kureebo amiinimaada jamaadee hamiignimo isniinahu talaadiniya hagadhanta taariikhdiniya keedanta labaatan i kowda janaayo sannado lamaada kun tumi i sagaalka qodobada shargadiisan barnaamijkan ownimaadun ka dheegi doontaan inti oo badan may baanbado doonaan wararkii geedka ku jariya beledkun baydhaw maana ku dhabaadoona qodobadaas yaha ka qaado doona hoobaana siin shalgaadoona guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo geedka kurugdhaqaadi dhiibo shargadiisan ee bulshada kaasoo ujeedii lahay sidii xalwaara lanku deeri lahay mashagadii kudhiidii beledkun baydhaw tumiyi sadiidii lahay tumiyo shantii bili december sanadii lamada kun tumiyo siyeedkii ehanoleeti kaasoo kasi kureeda markii hadaglan jaysidii musharax madaxweyne sheekh mukhtaar roobow cali abu mansuur kureedna dhiidi dhimashiidheeb dhegeystayaal barnaamijka ka dheegi doontaan mayba kaloo barnaamijka ka dheegi doontaana warbixin ka fiiri doonna horumarada laku deeriya dhimigii iyo weliba wada hadallada iyo wada xaajoodka ku dareera beridkun baydhabo kaasoo madaweynaaga dhawaan la dooradii cabdicasiis xasan maxamed laftagareen use xoog iyo xeelad biiniska jeeyisidii landhamaayi lahay khilaafaadkii ku dhaladii doorashadii koonfur orus madaliye kolkiiya yaali maybaa kaloo dhegeystayaal barnaamijkaana ka dheegi doontaan wasaaradda qorshaynta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo geeka shirwaliin isku weertay dhammaan hay-ado iyo weliba enjiyooyada maxalliga ee ku howlgalaawo deegaanada koonfur orso iyo oo laakeedii wasan jilaalka kooweeye dadkan iyo biilaan ciida haanfuud saarti taasoo sheentay in shirkun degdegeeliniska kooyi maybaan ha ku qibgaday wasiiro iyo weliba wasiiru dowlayaal maamulka gobolada shabeellada hoose iyo weliba kan gobolka baay hadallo badan oo kiciida sidii dadka gurmada lanka fidii lahay wakhtiga jilaalka iyo dhegaystayaala barnaamijkaana ka shaldhi ka doonno warbixinada dheer oo arrimoobaadka ciidan oo dadkii ha ku qibgali meelu ku jeediyeenna dhegaysada doontaan hobba laweynaaga awoodare ogolaada dhegaystayaala barnaamijka maybaa siinbiyey waana siina dareeriyayaa noo dalmaray dhiniga sannaadana maybaa kada daayi doonee bilaal ilaal ha ka dhowaada barnaamijka kulanka warsan nagasho fayla xiisiyihiin shaal badan aan oo siin hay iyo hawada mayba siin ku dhaha hamiin fayla kolkala dhawaana uno intii una shal magu nahayna xaafadoodna tii ooma ku dheerayna ilow oo kahasiin hilowey hawadana siinku hadala doonee barnaamijkana si xiise leh siinka daadiyi doonee dhegdahayin raari walbadan iyo isdheejii doonee hob anaga awoodare ogolaada ka bilaawno iba qodobkaanan ku horeeyey barnaamijka intaana siin kormarine kaftan hinshaalka oo sheeniyahay qodobka yaha siin dhii doona may baana geeka beriskun bay dhawo kudhiyay shir shirar badan ku horeeyeen kaasoo madaliisna ayti sidii lan xalii lahay tacadiibi kudhiyan beriskun bay dhawo kolkii iyo jareen musharaxiintii iidkan badan ayti efadaasi iniyo ku qiib galaanga kolaytanka koofur orso kaasoo hindho badan liska lahay tumiisa diidi bili december sanadkii tabi lamaada kun tumi siyeedkii baydhawo mayba ku dhiyey hadag linjaysidii musharax madaxweyne sheekh mukhtaar roobow cali abuu mansuur kureedna banaanbaxyo wiinya ku dhiyeenga hanaso dhiigninka deeday dad badan ninka godgaleen berdyoona hata dheebayin oo la baxnaaniyaw caleemasaarkii madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen mayba hakana nagay inuusa xoog iyo heeladba in iska jeyi doono sidii lan xalii lahay dhibaatooyinkaas ku dhiyeen beledkunbaydhow taasoona ahmiyadda unka wiinna sii xaalkuuna ku dareerta wada hadallada beledkunbaydhow kiinka damboyne geekadhiyey maybaanahayko gudoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan uusuklo weeldhadaahi bulshada dhiibo iyo sheelgadiisan dhallinyarada walgorodka oday dhaqameedka iyo weliba ururada bulshada rayidkee madaliigeeka iyo sidii xaalkahay isla dheegmay gudoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan yaa kulamo goonigoonee la weeldhadohay bulshada qiibooyo shalgadiisan si isu markaas amboogadhay fadgalaladii siyaasadeed ee ku dhalatay hadagii musharax madaxweyne mukhtaar roobo cali abuu mansuur ciidamada etoobiya engejaysideen beledkan baydhawo tumi sadiidii desembar sanadkii tabi lamaada kun tumi siyeedkii kulankun mayba ku dhiyay xarunta wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed maybana ku qiib galay xildhibaano ku tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya odayaal dhaqameed iyo qeybo shalgadiisan ee bulshada intii kulanka dareeray intii kulanka dareeray maybaa gudoomiyaha baarlamaanka warbixino ku dhugunsiday odayaalka dhaqanka oo ka eedan sidii loo wajahan lahaya xalka dhibaatooyinkii ku dhihi baydhawo doorashadii koonfur galbeed ku hor
وكان من الشباب كله هم هجومات من الكفر حتى نصافيها لكن كان يسدها الان كان كان يسدها الان قصودي لكن مش مختار نعطيه عاجلة وإبل بكل الدنيا والسؤال سؤالنا بكل دعوة من السؤالنا حصاري بكل إذا بتدفع على السؤال وبعد الخلق له ولا معمول فيه dadbanada say dooradeen sanalisada sanada may wax tallaabo kala dhiman يعني والعمل شيء اسمه كليوم كل ديال الحسابات سنبدا ونتصدر على كلية كونفرد ونقول يقول ولا ما كونفرد بين مدعوانات لما كنت بعتلهم يا الشابحة بعتلهم مدقاس ونطول بعتلهم أروانا مسهم كأنا أنا دون تصدر قرآن الله هو دولنا في شكي وللنا أمنا كاسيدي وشين هانا ينفذنا المتدمة كهيرني أذيك هيرني هذا ما بيهم يتهوى بركة هذا الشباب كيدي أذنفتا ما بيهم يتنزاتهم أولي تهوى بركة هذا الشباب كيدي أذنفتا ما بيهم يتنزاتهم أولي قرية ما يتخصي هذا الدل المذكور ولا يا رب وراهم عليك أتكين كتلوها إن الفرس كما دفعوا والنور إن بتكلم الانطوال إن الفرس كما دفعوا والنور إن بتكلم الانطوال روك روك كذا إن أنا في إجناني كل فرانة إن الدباس الدباس كذا ولا في وراك حبيب كل الصبر لكم رأينا الله حضرني ولا في وراك حبيب كل الصبر لكم رأينا الله حضرني بلنا موقعي أنا أتبعتني بدي أربعين أخذ جنين مقبلة الحضاري ورد منها أخذ ورد لك هاتين لك هاتين شيء من مفرح من الطرفنا
kureed markii isu dhugunsidii gudoomiye mursal afkaarta odayaalka iyo hadaray may baana isu eed anka amaanay samajeelaanta odayaalka isidio mar walba unka heelayiin ku shaqeeyowka maslaxada dadka iyo deegaanka use ona aqbalay edsigii odayaalka i dhiibo shirgadiisan ee bulshada oqay ini xoriyadiis reedlahankanaga sheekh mukhtaar roobow cali abuu mansuur si isu dhiibunkunagada dadaalka dareera ee lakaxalayaw mashkuladooya ku dhihi baydhawo kureed hadagii sheekh mukhtaar roobow
bisheeniintaala marka qodobka waliba ha mas-uuliyiintu mukhtaar in la hadhiyo bisheeniintaala marka qodobka waliba ha mas-uuliyiintu mukhtaar in la hadhiyo mas-uuliyiintu kale wala ballan qaaday madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare waligii la jira ee madaxweyne north west oo uusan naftijiini daciifnimanka nagadaas muwaadin soomaaliyeed oo tartama lahay oo markiisa tartanka kajaray isku yiri in haddoo uusan madaxweynenimadii guudka guulaysanin shacabkii jeenaysa mas-uuliyiinta sabar darro iska soo fadhiya haddii dadka waaldada yaada u gudoomiyii baarlamanka la jara ana wali gabeefa una isa jarna walnoo halaawu furana oofiyoofki iyo qaabka ila haddii usanagadaw proseskaas wada dhamaystirmoota sinsin kumelna deedaan jeeda markakood nagatoosi nagatoy amba nagatoy dadkii aan xil saarten iyo anna iyo madaxweynahaas oo kur galbeed antaanama dadkuururreedki wala sherig samanani qaato jeedna inuu isugu ugu doono baydhabo iyo ballanqaadii guddoomiye maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan uu madawiinaaga dhowaan la dooraday cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen kula shaqeeyi doona reed ingiliisyowka iyo wadaxaajoodka lakaxaliyaw shaqaaqooyinkii dhiiga ka deedahay ee ku dhihi baydhabo inteen dhexayti tumi-i sadiidii ilaa iyo tumi-i shantii deseembar lamaada kun tumi-i siyeedkii xaqiijii welina angmaadee guddoomiye mursal inuu hadalkii jey rumaay maybaana angmaadee hata inuusa horumarku suubiyohay dhiniga reedangeliisyowka iyo wadaxaajoodka maalmo hataha dareeroon maybaana eeda angaraji winyaa inuusa af jaro doono mushkuladoogi dhii haljoona hata afaafkan rooga
edebyo goorkudoora itibaarni walyara xukuumado foolwaa almuwiila alaabta itmeeda idiyeew aboor min shay gudumuwa abooda min shay geeda aanas gooshana eedaga wawal bilin inkiraana almuwiira alaabtisno walku koombax afardoole iskortaartii idoole dhisitii haarishkooley fadii isjiidkooley roritii andhamiidligooley lakoytii rugaaw almuwiira alaabta dhismeeda oo isin fadaagsan iyo gaaruursin
akhyaaray meel ising noola dareertaangna weliba waa idaacadda warsang mawjadii f m c tun iyo siya dibising lama mega hertays mawjado gaagaaban iyo aalada life streamko guud ahaan noo dhuwinsadu kortaan caalamka barnaamijkana kulanka warsango qodobka nihiigana weli nagada dooneen kahinga jara dadka ha ku kiinaani arlaadiyo ay bogtaale ee morogishiimeedka jarjare beridkun baydhawo ka jara galbeedyo ka dhaban kaasoo inaha ka kada ku obsadaayaan kolka jilaalka horumbadada may baana jartay ini beledkun baydhabo booqasho kakooy wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowladda federaalka soomaaliya xamse sayid xamse kaasoo uusan kakuur galaayo sidiya eta xaaladda waana digniin lambiilaay intilan gudagalna jilaalka hortabdhay saas daraaddi ee warbixinadaas iyo welibo si lanis warsada hay-adda hay-aduhu ka howlgalaa beledkun baydhowna lanku wargeliy iniyo diyaargaroobaan mayba wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka oo kaaladaas wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka koonfur galbeed geedka shiiniska kuweereyna dhammaan hay-aduhu gargaarka biyawi enjiyooyada maxalliga ee ku shaqeeya deegaanada koonfur orso godob hanga beledkun baydhabo maybaana meelaasa lahaka bandhigay haara shargadiisan oo ka eedan sidii yahay adwal bunkuqiibka aadu korta kaalmada hortabka ee la fadaw in la sii dadka abonka dornaadena bi yaraanta wasaarado iskaalada way wilibo shaqaalaha hay-ado ku howlgalaba beled kumbeydhawo oo hadallo badan dhex maray yaamay baa meelo ku hadalay wasiiru dowlaha wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka iyo weliba wasiirka gargaarka maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka gudoomiyaha gobolka baay gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose iyo weliba agaasimiyaalka wasaarado shalgadiisan ee dowlad goboleedka koonfur ursaxaataba hadalkii isinsigii dhegeystayaal siin dhejinoy iyo sidii lunku hadali silunku hadali bogtaale iyo weliba saameynta iyo kuweeldhada korta jilaalka iyo oo una ogna deersii oo roob yaraantii
kan kale tuntu kan hoga aan dhaayo injineerin dambu doori hoga sababa kus wani sheego kale ku dhimo waa wala ni sheego kale ku dhimo waa lan hoga ku roba islee waa ni sheego mun waan sheego baa may man naga injineer oo ay soo shaqada aad tahayn ee soo khaasatan intii ay wadaha ee gool sabay ee ila ma santi garanti hanu dii sidii loo baahay hoga naga nan dalkin miya ee dii saata singa mariya may kale man naga nan intii wala sidii isina dii siyaada din dalay sidii leelkuhoogan yoona ma lagaan mawduursi may ciid ninka bugaadiyey oo sheega sanada suwarsi dhiibin sadiidi sin hataa muudi gaafka lindiyay gaafka kufay lahay dad walman sii wahay wala hana majiri hana mara jiri udbur 1992 gii madila bilowda suusuban emergency tanole boqolaal bilyan oo dollar saddex kun gibi sidii effective umnagada wala islaamaada sin sidii sin ka dhaafna gibi wal effective umnagada mijar oo dadka sheegan sheegan wala lisheeni oo tib labaatan dadka la kitaab galay midiri jar dadka la qatuma midal mar iyo dadka la iyo dadka nasta iyo dadka soo kuyi jar may dhigay sin ku union oo lambu wala kitaab galay jabki deela oo mutagal khaasatan dadka dhallinyarta ah oo joog barakayaasha aan si toos ah wada jira way dhow horumar soo gudbi gobolka baa meel maamulka waa soo gudbi sida lii walaal muhiim soo dadka loo soo gudbi waa dadkii waa dhib banaa walaal mustaqbal in diiran la baydo oo technology ka dhisan dhisan ku dareer dhismada dareer horumar ku diray baydo oo siyaasi sarga samay sabab ma waa sidii oo ay joog dadka jaabsha la shiday si simbugin iyo gobol ku dhiba jira abaabti baad iyo tuugsan sala injari laakiin normis gaar suu tumandoro la kagal lama boqol doolar transport security la gibi laakiin lishaan in la tusaafan ku nawga baa ku dadan jira lamal goyn jiwa shaqay jira kasa may bay sidii ku nawga baa ku dadan jira lamal goyn jiwa shaqay jira kasa may bay sidii yareeni oo noqday isin dib ka moo balaasan dadkii wala maamulay laakiin laakiin wala la targa oo maamulka ana dib ka moo na baaqana wala maskiinka wala gidiran الحمد لله يا إلا ما يوفي لهم مستقنا على يوم الرب إني ولا هلا من يوم الشان لكن أتوار ما وراء والبي بي إسرائيل وين بابو إسرائيل فلولا القصاية حماس رب الله رب الإسلام في ليبي شان يالك الإسلام بس والله شكا هي كلمة الإسلام وضم هو بيروك الإسلام بس في ليبي لك الإسلام والله شكا هي الإسلام marka dawqaya loo galaa fara ku jirin tafsiirada hadiiba in sheego oo walidi uu sidoo kale ay ninka nabar rabbil allah baa ayaa ka jira dhammaan hadii maamulkeena ee injineer dadana oo ay meelayay naftii oo kuriyaha kadim riyaja ee injineer dadana oo ay meelayay naftii oo kuriyaha kadim riyaja dadana oo ay meelayay shaqada shaqayaja lawal ku meelayay comfort zone ilaa ay jiraan meelayay dadka jiraan boy dignuun sabab ana jira sinan bay dawaan sababta shabeel loo hoos intuu ay madan iyo boqol oo ay meelayay ku meelayay iyo gool ka bay dignuun ku meelayay oo NGO banseero ay meelayay ku hay marka dadka leeyahay meelayay wadan nagow waa ku ku qoyta is is dad oo intoo yahay is is istijaabeen meel bulsho soo waday mid deega ee WFP bidda dawrunku yaa bidda dawrunku deega ee dawrunku yaa marka duniyadu si wala jiyo ay ka dara sinyaalka amuun meel soo soo yaa ka jarta dugud bidda la roo isin go bad bidda la hafid bidda la man kuma san muu hafid bidda la roo ee ka alam bidda la dugud roo si sheega meel ku qoy jin mid laakiin oo jabo ee kan kale ma waa ee dhaqaafiisyadii oo dhan saga korna markii la weydin dhaqoona jeer magaashaas u mudo injineer oo intay aan ku mooyo xafiis aan si aan san andirin way way wallan ku faday ku soo di waya andirin fidiyaan yo yo sheega taas ay fadana ini access lin saar oo jamaa sheegana ini yama injineer sadaa way doona daawada ugu ee tiidiya kala may fadana sinidka muuni wanailipa waislamu wengi kwenye wingi kushaga hiyo kodi odiste ojani andele anigo gaade wao hafanya la mwingi wale mbaya sana hivi sadwe sunu wewe bayana ino hal sababto eh la kwa faida sunu ni kama marino kwa ndani hapo faida kwa ki awal kwa ndani sunu yadi kwa sunu sunu sunu kwa adila kwa kwa kwa kwa faida mti kwa ndani nafia la kwa sunu bali mar mar bayana ino wala la mar kwa kwa hai في قوة الرأي وانا يتوهي ميل على يسوع دي كان ايه جرى انت عصبه قوة من الجنجباي انت عصبه سيدي كان ميل على كوردينيشن المهم المشروع قصة دي ممكن بلا هو جوجل اللي تلاقيه هو قصة دي ممكن تسوق هو جوجل اللي تلاقيه بيجمع اسم فاصل ولا هو مجال وجوجل هو اللي ممكن تجيب تسوق فروم ناو هون ويوها شكل تنسوق سياسة حساب يعني هو جيلاني لان شكل اللي نشأ جروجي لان ده نقار ما يعينون هو فروسن ولو جيلاني انا اللي يكلف ليه ولا هو واحد اللي اللي تلاقيه هو انا طبعا الى عليهم بعض ما تقول وشكل انا بعض انا طبعا ما تدري كويس ما طلع تدور اللي بيسوي انا فيلا معناش انا ما عارف خارج هو تمام بجد انا ما هو الناس هو اللي بيسوي خلاص مع ان هو كان مجدد هو مثل عشان المسيح هو اللي لازم يجيهم كتير ولا كده في كان موضوع انت مش يا جدع ايوه لذلك شيء يفضعنا والسبور وما كان هو ما يقدر لنا لا يجوا وكتير السوق وان دي روحي بيرو ما ناش ما ولا السوق جوا ما ولا انا كويس هو بيجي لك سيدي يجي لكن في يوم ما هو نطيع يو دمرهم قالوا يدمروا بس فراني كان هو انا اللي يجي برمضان بسم الله الرحمن الرحيم لما تقول لي يا مجد وسيا قال لنا يا بس ولا من درايه هذا eh مكتوب القصه هو ما له راي هو اسلوب كل ده اسمه هيسلان قال لكن ما ينسى انا بيو وان وتصص بيو بيدون هو ما تقول يسوى سمك وزاد جاء في دينا ما بيقولها يا كيستو في نيو لا بدو دي دي اس ال واي بي ال ولو ال ولو بيو دي فوق في فوق فوق كده في جرا ده تصيق ما توصل لحل كويس وين بقى تقولني والسيسين وقوة وطن ما يبسمين خلاص ده بيقول بيو ملاهيا بقى بيدون دي او فن من ده والمضم كده اللي هو في الدولاب هتقولوا جينا جت جوليا سيدة تبقى يقول لك ورا بيبقى جوليا طبعا لو دي دي دي الجي فري فرش يا لسه كده هي لو تقول قال يجيب يوم مضم سليه لا من دول دول متعب يعني دول هم الجينا كويس الذي من جرا ما بيجروا ما ضرب يعني سبيل كده مكة وين بقى هي الاسسمنت وين يوم يكري وخدوه ده لو هو والله ولا هو مش انا يقول لما هو والله ده هو لما يقول مش قدام والله البيت انا تربيه كويس كنت بيه اللي شباب بيه مش بيكتبوا بيه على المعامل كويس والمصورة لما كده اسئله دي اكو ديش يعني دي ربنا ناس كنت رد اكو والله كده ما يوم ما هو قالوا دي ما لا لا والله ما قال ما يجي كابون اللي بيجي كون ناس بتاع ما دي مش يعني مسيو اسسمنت بكم ما يسوق لو ولا قال ده بيه كويس كده بعد كده ويقول فيديو يا لما يبقى وزارة فيها يا قرآن إنما دون قال لي لو أنا في لما جرى مدرسة ما دون ما يجيب واي هذه أطرتي فهم أطرتي ما في جر يخرج وما تبقى كويس ولا موسى عمل سلسلة بقى صغير بس فهم يجيب الإنسان وتقبل السوق في فريق بعض اللي هو كان لما أدري إن في أنا زي ما أدور لسه مرة دوي كبير سافرنا وتقول لي ما ما أنا جاي ألف ولا ولا ولا وكيل ولا شيء ما قدرت ولا تنسى ولا وكيل إيه سكر في الدنيا سكر مهم قوي ده كده عايز يجيبهم ايه لكن كمان الكوره بيقول لي انا كان طبعا طيب المعنى طبعا ما ده اسمح لي جدا ما يبقى كده في اسم المدير ما هو سي قلنا انا ده فاك وجه جريكو كل لك والاصل ولا اشاك هو مسؤول بالنظام ولا في لا بتيجي ما يبقى هي وراه ولا صوت ونصي انا ما ده فورس ما تيجي على على حيث بيقول لي جت قال ايه كده والله قال لك ده في جروب ما يبقى ده ولا من جني والله قال لك ما ده كله amma kan da mai miji ko ba kafara san sai amma sai ko fa ne ko sai ne ba sai tin da sabo Allah salama da lafiya
kashaqeynay siduu biyo ka shaqeynaya wuxuu yidhi annaga waa qiif raween loo fududahay laakiin anaga yaa lan soo yeedin marka ayaa wuxuu yidhi annaga waa qiif raween loo fududahay laakiin anaga yaa lan soo yeedin marka inji-oogii ka shaqeynaya degmadaasi in loo diro oo yidhaahdo kan ayaa ka shaqayn kara degmadiinu saas horteeda ugu qabto ayaan ku talin doonaa kan kale wada shaqayntaas degmooyin maxaa lahaa maamulka heer gobol ilaa heer degmo ee la shaqaynaya injiooyadana waa inuu ahaa mid adag siduu duuniya u sheegay ayaan sii adkeenayaa ngo kasta markuu doonayo inuu degmo siduu duuniya u sheegay ayaan sii adkeenayaa ngo kasta markuu doonayo inuu degmo ka qabto waa inuu gobolka waxba ku wareeyo la soo xiriyaa is diiwaangeliyaa uu yidhaahdaa meesha meesha aan doonaya sidee igu fududaan kartaa hataa maxaa yeele annaga xataa haddii ay waddada ku xiran tahay markaasi waa u fududayn karnaa oo wafaadkii uu ku teginaa oo kale xataa haddii ay waddada ku xiran tahay markaasi waa u fududayn karnaa oo wafaadkii uu ku teginaa oo kale iyo siday doontaa noqoto markaas annaga noo fudud ayaan ku martay karnaa markaan xooggan ku darno ama diyaarada aad ku goono ama aad ku goono maxaa lahaa in ciidamo markaas socdo amase in markaas tegaya aan u ku goono siday doontaa noqoto sidii degmadaas uu ku tegi lahaa annaga ayaa awoodeedii leh oo u fududayn karna maxaa yeelay waan ka shaqeynaa degmo kasta kamida gobolka shabeellada soo tagnaa waxaa u maleyna laba degmo ayaanan tegin waa awdeeg leh oo weliba qayb kamida aan tagin oo labartanta waa lagu shaqeeyaa awdeeg leh hoosta diyaalka labartanta sidoo kale in, ah, degmada sablaale ayaa guud ahaanteeda aana tooganay laakiin inta kale todobada degmo sala soo hartay waana tagaa waana lagu shaqeeyaa marka in la yidhaahdo gobolka shabeelle hoose lama tegi karo oo degmoobilaayo lama tegi karo waa nasiib daro taas shacabkina aan wax loo qaban waayo marka waxaan ku talinaynaa aan soo jeedinaynaa in hay-ad walba iyo n g o walba uu ku dadaalo dadkaas wax looga qaban lahaa oo abaaraha ay ka jiraan deegaanadii gobolka shabeelle hoose maanta dadka beerley ayay yihiin xoolo dhaqatay yihiin maanta abaaro ayaa jiraan oo sidaan aragno beertaan la soo maray biyaha waa yaraay roobku wuu yaraa sidoo kale webigii waa u guray gudahaas waa u guray marka webiga guridaas u guray waa dadkii beerihii u dhawaa webiga ay ku tiirsanaa waxay noqonaysaa abaarta ayaa ah, saameynaysaa sidoo kale dadkii beerahooda roobka ku xiriirsanaa ayagana abaarta ayaa saameynaysa oo drogs badan ayaa inay dhici doonto loo malaynaya marka in wax laga qabtaa taas u baahan nahay oo aan dadkii loo gaarsiin lahaa waxyaabihii ay u baahnaayeen oo dana barakaci markay soo barakacaanna deegaanadoodii lagu celsho aanan loo gudbinin dhihin ilaa gobolka banaadir ay ka gaarayaan iska fasaxo gobolka banaadir markay yimaadaan waa ka qaban doonaayo laakiin goboladooda wax looga qabto degmooyinkooda wax looga qabto degmadii u dhow oo maamulka koonfur galbeed hoos imaanayso amase maamulka gobolka shabeelle hoos hoos imaanaysa in wax loogu qabto oo meeshaas wax lagu siiyo wixii markaasi ayaga loogu talagalay laakiin aanan dhihin ilaa ay gobolka banaadir ka gaarayaan hala suga aanan dhihin taas ayaan soo jeedinaynaa sidoo kale in webiga shabeelle qaybo badan uu ka maro magaalooyinka gobolka shabeellada hoose dhibaato badanaa ka jirta oo webigii waa uu xirmayaa oo qashin ayaa lagu shubay lagu shubay lagu shubay markaasaa inta uu go-ayo waxaa sabab u noqonaya qashinkaasi weli uu duumayo marka inay degmooyinka qaarkood ay gaaraan way adag tahay marka iyadan taas in laga fikiro sidii webigaas loo qabi lahaa oo loo furi lahaa dadkaas si ay u gaarto deegaanada fogfog ee gobolka shabeellada hoose ka mida ayadana soo jeedinaya kulley baa waxaa jira mashruuc oo isticmaalo qaarkood oo gobol ka mida laga qabi doono laakiin ilaa agdooya ayaa dowlad kanaalada ay xiran yihiin oo webigu xiran yahay naftiisa oo uu ku dhow yahay haddii ku yidhaahdo dowladiyo marka in taasna wax loo qabtay aan soo jeedinaynaa hay-adihiina ay la shaqeeyaan maamulkoodii maanta dhowr n g o ayaa hadashay badanaa waxay ka hadlayeen gobollada baayib kale oo malaynaya caloor dheeraa way aad iyo aad dersi u yihiin dadkaasi marka sida isagaba noogu ciiliye oo noogu noogu yiri in gobolladaas kale usii gudba inaad soo gudatiin oo aad gobolka shabeelle hoose aad ku soo dhawaatiin aad xafiisyo ka samaysatiin aad qaybihiisa kala duwanna aad ka shaqaysin saasaan rajeynayna maanta caasimadii gobolka shabeelle hoose ee Ba- marka waa mid shaqaynaysa oo hay-adihii iyo enjiyooyadii iyo wax walba bay ka shaqayn karaan marka kusoo dhawaada ayaan leenahay sidoo kale afgooy waa meel amniya amniga mas-uuliya boqolkiiba boqol ugu weyn sidoo kale baraawe oo caasimada koonfur galbeed markuna rajeynayna in caloor dheerad laga soo tegi doono xagga aan soo wareegi doono maamulka koonfur galbeed loo ku shaqayn doono marka waxaan leenahay soo dhawaada soo dhawaada sida kale caafimaadka dhankiisa in isbitaaladii waa gabaad gabaadsi ayay marayaan isbitaalkii weynaa ee magaalada marka xaaladiisu waa mid adag oo xiran oo hadda aanan shaqaynin oo shaqadiisa ay istaagan tahay laakiin u baahan in laga shaqaysiiyo isbitaalka agafkii ugu baahnaayo dhammaystiro waa ay yaalaan shaqaalihiina waa ay joogaan laakiinse wixii lagu dhaqaajin lahaa iyo hayadii dhaqaajin lahayd ayuu u baahan yahay ayagana in loo fiirfiiro loo daymo la-aanayaan doonayna sidoo kale degmada agdooye isbitaal weyn ayaa ku yaala oo shaqaynayay oo qadar jaarkii ay ka shaqaynaysay ilaahi shacabka ee qadar ay ka shaqaynaysay hadeertaa la ahaanba waxay inay samaysay ay doonaysaa oo qaybo badan oo kamidana waa ay fasaxday oo hadda waxay jira annaga kama shaqayn karni marka hay-adihiina ayagana inay sidoo kale ay culays saaraan abuhamadayaa kuwii waa uu tegay oo caafimaadka inay si gooniyaa isku arki doonaa in ayadana istaalkaasi wax laga qabto cid walba awoodeedii leh iyo sababteedii leh inay ayadana ay ku dadaalto sidii istaalkaasi gacan loogu dhigi lahaa marka sidoo kale isbitaallada kala duwan ee gobolka ka shaqeeya sida qaryoola iyo kale isbitaalkeeda ma uu shaqeeyo dayactir badan lagu baahan yahay oo uu bursan yahay aad iyo aad u xoogan ayaa ka muuqda anaa tegey oo soo xushugtay oo ayaansa imid marka isbitaaladaas oo dhan iyo khilaafaadka dhanka caafimaadka ayaan rajeynayna waana idinsoo dhaweynaya wasalaamu calaykum badan ay laakiin saana ka dareemay wali hore inkastoo hadda sanadka 19ka bilowskii laakiin 18 iyo 17 walaal hadda wasii laakiin 18 iyo 17 walaal hadda wasii hadii 17 awaara ay lanaga walaad kale fiini dadka inta ka helan al asbaab dawladda federal sameeyay asbaabtaas ma aka dawladda federaalka walaa inta bitcoin oo dhibaato soo saaran iyaga ku hadal markii hore may haadada qiimadi dadka hamada ku aruuranuna walaa dhanba ha dhamaadan bilaa kaaruuro la ogaaday shacba masalan taarikhkeena guurha saba iyaga hadal guurha saba khibrada eedan dhiibi biilaanta ka jira laakiin wala ogaadada emergency kan hadda ka jaran ku kuun og roobkii gudili sugaay dawande buuraasa meelin male ini arrintay maynu ku daraas maaha waxaa marka meeli jira dawladda waktigii ka hor igniin hor early morning yaki ay adiyaa lala hadal maantiga u n wali ayaa la kuuliya dhibaataha dareerka dhibaatadaas al horseeda horta arrintaasaa kalifti in dadka meelajuuska xiran horta arrintaasaa kalifti in dadka meelajuuska xiran wagii adowgii waktigii iyo walbiin jirin iyo mase walaa dadka lafalafaabo abaarno ama socon waayo dadka ka dhimad yahay ada walbiin jirin markaasa abaaro ku hadli jira inti meeli limdeer horsi waktigaas walbiidan falaasan malsinku falaa adka ku horseeda leh horta saasa dabwilku kadeerin oo wayb waaha dadka meelajoog ini laka reebo walaka sii amarkii dawladda ku baahiya taatahay waan amar idinka ilahay midda kale dalka dhibata dhibkiisu government waa dhowr iyo labaatan sano shan iyo labaatan sano emergency la hijaro development mane ee adawimini taageegina way buaha emergency yala saasadan emergency tabarnan waajiye wakhaasatan haddana sadiidin gobol koonfur galbeede entorimin dhibaatada eedaanka mudugin dalkan meel la qabay nin dhibaatada eedaanka mudugin dalkan meel la qabay emergency joogso ah way waa waa mukhtasilians wal sameeyo male wali jirta 1974 kii abaarta daba dheer lahaay walidii lankii joogi dadkin dadkii yaryarkiin dheegay dawlada jirtay galaan yeelo badan la dejiyey wali lahaay barnaamijkaas resilience lahaay resettlement and development ay barnaamijka 2015 ka ekaa ilaa dhaqaale bay dejiyo laakiin madheed dalkayba burburi adka maxaa lagaa meela qof la dejiye biyo baaleewo adka maxaa lagaa meela qof la dejiye biyo baaleewo hadii bailo project yarley hadii lansuubi kalluumaysiga dowmido langada dadku shaqaysan karta mijada hay'adaas weesu waliyara bayle project ah oo dadkun la hormariya lan tijaabin hata malen resettlement wala raw mijaraan haddii hata meelo wala ka dhisay meelaas wali u baahanaan caafimaad akin ku baahdayaan iyo u baahanyiin oo wali u baahan gurishaniis hadii la dhisay ma u baahanyiin iskuul aan baahanyiin wali way baaha bana aadamka laafkiis kihirinay yaan baahanyiin markun hangeedaa nakake way baahaini gurishaniilyelay dadkana nin dhismeen intaas caafimaadka waxbarashadiyo iyo biyowso lanka kala gala والإيد مهم وهديك على المعلولية أو بالبلاش ونسيب أنت كلا وقت دلاتة دلاتة في جلسة تاسو وزارة الجدقاء في ماريسة من سيوي ماندي تي مئي ماندي تي با coordination انت سو وستطور يا coordination او جهز kala sarada iwaya ziyada sona ayaa laakiin yaan coordination la maandii tee inay hal information sharing inay erogan walaa dalka ka jir inay ogaad way ba situationka usa dalka ku sugijin waa inay la socod marka sida cali roogu sheegay xoolaha waa way waa abaata ay ka diyaar xoole dadka situation ka diyaar af xirka way ba ka diyaar xoolaha mataasan ka diyaar daagaas ka diyaar iyo ku ka diyaar way waa
la sheego meeraynta masiibooyinka la xiraa hoolaha dadka iskala jara oo dadkeliyi isleey maahe markii aan warka i badin intaasku gudub weli kale soo jeedin oo aha weli waa meegishalay dadkii qanii neegkii ka dhegi ini atani geewelkulakii ganiga ay noqnay ay naqnay sidaa na dhawo miweel shalay dilama jirtaa warda dara wardame eelish ha ku badan marka mastar balaan ha dhiminaado eelish ha ku badano biyoseed saba ku diilaan naftiga walyara ka daro falaayana hoose badawaa falaayana may dhimini hal ero naftiku assessment halka sameeyo sidaan dhawo wasaaradda biyaha wayda arrimogaas inay ku shaqayso lambahan bay ka dhaarta hataba qabaan waydu hadda subaahidii hataba keegintay walihortaan infolanay assessment laga sameeyo wiigiilaantuukuyaala biyaro roobka yara ayaa laka ogaaday eelka gaabanaantiisa laka ogaaday biyogya hoosan degay walyar dhamaystira ee fara kor wayb waa ankeeji inay la dhamaystira marka hore biyarota inay biyo kale lahayd marka taasna maamulka gobolka iyo wasaaradda biyaha antaalasalaan sidaana wayb waa qabo kala soo jeedintayo ini sanad walbaba emergency ka jarnoona dhibaatada yeelasa laga boqolku hadalaayo ay t f ahaayeen barnaamijka uu sisheegi weynbuah waa barnaamij faydo war hadda kooriya eraha una hamar usirniyo emergency la egi weyne meeli amnika jar security faydeyin developmental suubiyo barnaamij developmental hab isku yaraada pilot project usaaba ini la suubiyo fayde emergency la ini la gishan marka tan yeelahana way buaha hay-addaa deegaanka mahasanta inta kale inta dhog hay-ado kalen loogu dadaalaan haddana way buaha waa in barnaamijoo ka darsadaan arrintaas haddii emergency layla kuku jiri taas way buaha weligeedma hormaro haddiiba marko lagoonada sanadkii lagoonada walaagalaha developmentala bedeli hanuunada emergency kaka way hanuuna developmentanaga waa kala soo jeedintayo hadda koorna xamarda hay-adaha kala sirnay waa luween marka insha allahu hadalka siinka badi waana hagaagtada walbadan inaanu ku hadal falaay laakiin hadda intaasa assalaamu calaykum waraxmatullahi
siyaasiyaalka ilaha iyo caafimaadka gudoomiyaasha gobolka baari shabeelaa hoose international ngoska local ngoska kuyirsada hantid bacdisalaam ujeed waqta kuma kulnaan iskoolyo wasaaradda inaan kumaan nageen maadaama ayay ku jirtay maadaamuna isugu hayto sokolber oo raay sii sunan oo dadkiina meelaaraayuuso haddii howlad biilaamila dareemaan siduu ku sheegay wasiirka federaalka wasiir xamsan magaxooya beedabo assessmenta kusoobii kaaminka dareenliina jara oo qabsa bobo inamsagaalin kunberi gudaashii emergency staas ninka horteeda waaytay iniscoinay information sasiinay isagoo lakuqoobda kor maydhalay sakarada xita mudan iniga lakuqoobda sidii diyaar garoowe maadaama sidii tiiyadooda ku shaqeeyay saddexdan gobol koonfur dalbe iyo degmooyinka ku shaqeeyeen information badan marsiis marka gudoomiyaha gobolka baa saasoo kale kalshadayada saasoo kale in information news sheena dadaad naka dhaqaaqa sidii meel araasidadaadii kala darto sababtooda taasmayba kalmeyba suurigeliday casharadii una horhaan baran madii dhibaato koytalay hajara dar loogu diray hadda markuu maybaana taas maybaa awoodnaysiinay diyaar garowna inta emergencyga ingeyna diyaar garowna maadaama uu maclumeyn araajikednin kiyaano ini dhaqdhaqaaqa suufi emergencyga sidii surmasa aqseedeen ku jawaab soo agaasimaha ku sheegay anyone any response yala suufiya lama kulmiitaloon taasna yada ka guulaysay haddana si taas oo kaleeta kuma ka guulaysana dadkinina ka badbaadin iyo xoolada sidii doktoorka sheegay taas taasu maylaadaismeedana ku hadalaynaa sida aadan sheeg dowladda ini daafjeediya dowladda daafteedigeeda ma imbahanta in information sax ay yahay waktigii rasmada haayo oo inkuwa daaqligeedi fargoorooye dhibaatada dadka hayto inuu jabal liibaahan meeta intaas dhan inay heliyaan baanka dowladda markaas ku bacdi meelaaraayiso daaqdeedii korta shabeela hoos markeen anagada samaysa meel laasna sidna meelkii inuu sidii guddoomiye dowr shabeellaha hoose as wasaaradda qorsheyn oo kaleeto unumayba in badan meel responsanka community adoon ka shaqeeyo gobolka shabeellada siduu kugoboldaanane oo banaadir bedel dadkiina intuu yarow duleedka banaadir taasoo banaanaasa karakicidi goone eh oo maanme disaster samay badaana runtii ini walba kugool baatinarista oo meelaraayisihee jidowdana shabeellada hoose ka shaqeeyo mayba kabadaana a g o kaasiisuu ku shaqeeyo gobolka shabeella hoose kii ku shaqeeyo kor oo diyaara inana la shaqeeyo degmada degmadiisa ku shaqeeyo korona geendada kii ku shaqeeyo korna shabeelle hoose masaail koraarona nankoomada ku shaqeeyo koro wayale milakadeeda gudoomiyaha gobolka shabeelle hoose ma mandheereyo ma waxugan inay ah mena raaisunbiyo inkastoo information badan caawin kan waqtiga nidaama wasiirka ku dhawaaqay isaanibiyo
shirkan maanta loo wajahaya anaga ujeedada waxa waa inaan qadaano arrinta maanta sarkacaddan ku hayo oo ah biyo la-aanta iyo abaarta iyo dhibaatada laakiin waxaana si u yeelane inay dadka maaragtay warbixin muuqaa in madaxa la siiyo iyakan howlgaari noqdaa waxaan qabanayno sidaan qabanayno waxay naga maqan waxaan noo sugooday sanadkoodii aan qabanay sanadka noocan iyo kanawaar haddana dhibaatada nahaysa maanta sirka waxaa fasal ku noqday inaan yaraano dowlada ku gudbe in xaal degdeg aan sugannahay oo u baahannahay garan hoosiyo si alka waxaa ahaada wasaaradda gargaarka federaalka hay-adaha nolol gobollada iyo degmooyinkaba iyo shacweynaha walaalihiina waa dhibaataysiin anaa gacan naga inaan gacansiino si amaar xaalada qalada inna waxaan rajeynayaa in maaragtay gacan inaan gacan aan heli doono insha allah taala wasiirka maalinta wey waa kala hadalna intaan waa garabsanay insha allah marba waa imaan doona mar labaad
الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين العامل جنرال فرنيجر أرولا على قلوبك حفيسة إي إلو إيه العامل abshir sidaa iidaysadaa is aroosamadu waana istariiha arwadii liin oomanaayay inbadan unu sugaani arwo alla aamin jenaraal farneejar bay dhowniin kuwaytay alaab wareeg wayku oombahi ila walijeeda uurkaana anroona alaab wareeg ebasee bacraadan leenka aragna ariitii aga indhigtooba madii uloosee ismootiyoona haato irisunku bahaanee obow obowlay ka guraasa hoo aga daneeyaasha adduunyo lama beri waaha ardaa qanciisoy arwo alcaamin mudo hanku adeeg alaab orjinaal e isjiida laha saaray afar meelodaha ku jabtiliin eraan ilbaydha walaylikiin kusuubiya injineer aalami e wal eeshiyan walhabari ley adaka aalas ka ilma dhammaysadiya arwada siinhayte afley ay unnu siinkasha sheegne bulshoy kooyanii la araga arwo al'aamin generaal
dhegeystayaaalka qiimaga iyo gaayiga leh hawada noola dareero oo barnaamijkii kaana kulanka warsan oo nimaadu waan hasiinbiyey waana siinla dareeriyay intaha kacabreeraan intii barnaamij kulanka oo lagu gustoe reedaba kulanku doona akhyaara imaybasi tabaane misuraano hiraabtaningasaah oo aleerobo hamiin fayla habarya gala maybana siinka dugudoone istuudiyaha dhiibta farsamada siisin markaas aan kula dareertaan hees lamaga bati deerinay dareerne oo halkudhigye ususaasay waana mu'alifiinta kooxda bayhaw iyo garbooda music bank si wadajir ah aan saareen idkina kooxda si wadareede hashiinka deersii doonta heestaasoo ku hadalaas nabad dowladnimaada iyo weliba siyaa nolola taabunkeed inta ku horeysana misdhaafno hilaabtaninga taholeeroba hamiinta ilaa bari gala asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu